barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ciid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah koob iyo tobanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur guud ahaan barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaan ku eegi doonaa sida looga dabaaldegay munaasabadda ciidda ee gobolada dalka soomaaliya iyo weliba geeska afrika ciidan aad iyo aad runtii ayay uga dawaantay ciidihii hore dhammaan bulshada magaalada muqdisho oo dhan ayaa isugu soo baxay dadkii oo muujinaya dhammaan dareenkooda aad bay ugu farxeen runtii waa dareen farxad leh sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan heesihii ciidda ciyaarihii oo ay horyaaladii yurub intooda badan ama qaar ka mid ah ay bilowdeen waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka kooxaha gooni goosadka koonfurta yemen ayaa si buuxda ula wareegay magaalada dekedda leh ee cadan ee dalkaasi yemen oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka kadib markii ay xoog uga qabsadeen ciidamada daacadda u ahaa madaxweyne cabdirabu haadi meelihii ay haysteen xoogaga gooni ugoosadka ayaa waxa ay qabsadeen xarumo militari iyo xarunta madaxtooyada sidaasina waxaa xaqiijiyey afhayeen u hadlay dowladda ay caalamka aqoonsan tahay ee uu hogaamiyey madaxweyne cabdirabu mansuur haadi xoogagani ayaa waxa ay sheegeen inay hadda haystaan guud ahaan magaalada oo dhan dadka deegaanka ayaa sidoo kale ku waramay inay maqleen duqeymo xoog leh oo ay diyaaradaha ay isbahaysigu sacuudiga hogaamiye ay la beegsadeen fariismo ay leeyihiin ciidamo xoogaga gooni ugoosadka ee koonfurta yemen afhayeen u hadlay isbahaysiga ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarumo militari oo ay leeyihiin oo ay dhowaan uun la wareegeen xoogaga gooni ugoosadka waxa uu sheegay in bartilmaameedkoodu uu ahaa in ay curyaamiyaan kooxahaasi mucaaradka dowladdana waxa ay ku tilmaamtay qabsashada mucaaradka ee magaalada cadan afgembi siyaasadeed
waa tahay wararkaasina waxaad kala socotaan lantaaf soomaaliga idaacadda v o a waxaanu idin leenahay dhammaantiin meel kastoo iyo si kastood noo dhegaysanaysaan ciid wanaagsan barnaamijka dhallinyarada guud ahaan maanta waxaanu ku eegaynaa ciidda iyo sida dadka soomaalida ee geeska afrika ay maanta ugu ciideen waxaan markaa idiin soo gudbinaynaa barnaamijyo ciidda ku saabsan ugu horreyn ciid mubaarag ayaan idin leenahay waxaa maanta si isku mida looga ciiday guud ahaan soomaaliya iyo dalalka kale ee dariska ay ku nool yihiin soomaalida aan ku horreyna magaalada caasimada ee muqdisho iyo sida looga ciiday waxaa warbixintan inooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste
munaasabadda ciidul adxa ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegay magaalada muqdisho waxaana saakay aroornimadii hore ay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada muqdisho u dareereen masaajidada si ay u ogaan salaada ciidda masaajidka isbahaysiga islaamka oo ay ku tukadeen dadkii ugu faraha badnaa ayaa waxaa salaada kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare oo tukashada salaada ciidda kadib la hadlay shacabka ayaa ku baaqay in ummadda soomaaliyeed ay midoobaan si ay dib ugu soo noqoto magaca iyo qiimihii ay soomaaliya berisamaadkii ku lahayd dunida waxaan isleeyahay dalkani waa dalkani ah waa ma aha dadkii lagu baahan lahaa waa dalkii waa dalkii dadyow fara badan oo adduunkii ka faa'iidaysan lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen laakiin halkaa maxaa ka saaray waxaa ka saaray jiritaankeenii ayuu noqday ayaa noqday mid kala firiidhsan oon israacsanayn maanta haddii aan anigu masaajidka nimid oo la isiiyey ereyga fursadda inaan ka hadlo waxaan leeyahay soomaali inay mid noqoto oy meel la soo wada jeedsato cadow kasta oo yimaada way iska celin kartaa soomaali waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa cadaalad waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa inay isku tiirsanaato dhinaca kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo maanta si weyn ugu soo banbaxay damaashaadka ciidda ayaa v o a la wadaagay dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabadda ciidul adxa daa'uud maxamed xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo munaasabadda ciidda awgeed sawirro isaga qaadayay taalada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho waxaana uu iiga warramay sida uu u arko ciidda maanta farxad baan ku ciidnay waxaan la ciidaynaa carruurteenna waxaan la ciidaynaa xaasaskeenna waxaan la ciidaynaa ishada asxaabteenna aad baan u faraxsannahay magaaladu sidoo kale waa jawi roobaad jawi aad buu macaan yahay marka maasha allah lama qiyaasi karo jawigeena farxaddeen lama qiyaasi karo hilibkiin baa naga maqan iidihii hore waxaan la kulmi jirnay jaan badan waddooyinka oo xiran ciiddan waxaa moodaa in aad looga shaqeeyey wax badan laga bartay ciidihii hore iyo waddooyinka say ahaayeen marka saaka waxaan kusoo kacnay waddooyinka wada furan ciidamadii amniga oo meel walba taagan oo xilli arooroo la diyaariyey marka maasha allah waxaan kusoo gaarnay masaajidka si farxad leh si bilaa buuqah si bilaa dhibah si bilaa rabshadah oo ciidanka waxa weye si asluub oo akhlaaqaysan ay kula dhaqmayaan marka maasha allah lama qiyaasi karo sida ciidanka amniga ay ula tacaamulayaan bulshada lama faysal maxamuud axmed oo aan kula kulmay degmada xamarweyne ayaa ka mid ahaa dhallinta maanta farxadda iyo soo dhoweynta ciidda ka qayb qaadanayay ciidan aad iyo aad runtii ayay uga duwantay ciidihii hore dhammaan bulshada magaalada muqdisho oo dhan ayaa isugu soo baxay dadkii oo muujinaya dhammaan dareenkooda aad bay ugu farxeen runtii waa dareen farxad leh waa tahay isbahaysigaad ku soo tukatay ka waran bulshada isugu timid aad bay u badan tahay runtii aniga walow ay tahay maalintii igu horreysay aan ku tukado farxad weyn bay ii tahay masaajid weyn oo caasimaddii waxa weye inaan kala qayb qaato aad bay runtii waxa weye farxad gelisay ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida dadka magaalada muqdisho oo soo bandhigaya aragtidooda ku aadan xuska munaasabadda ciidda iyo sida ay u dareemayaan bismillaah magacayga cabduqaadir dhaqane waa ku faraxsanahay maanta waxaan ku tukannay masaajidkii isbahaysiga islaamka maasha allah aad iyo aada u faraxsannahay ciidan maxaan ku idhahdaa aad iyo aaday u qurux badan tahay haddana waxaan joognaa taaladii iswaa'il oo aan sawirro ku galeyno maasha allah wax walba sidii loogu talagalay u socdaan magacayga waa cumar bixa cabdi runtii waxaan dareemaynaa farxaddii ciidda muslimiinta meel walbay joogaan farxad ayay dareemayaan masaajid sbays ayaan ku tukanay farxad aad u weyn ama farxad weyn ayay ahayd inaan kula tukano madaxda masaajid sbaysiga muslimiinta daafaca calanka meel walbay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan magaaga mayba lare ifreensha maadkar maarur maybaa ka suganaa magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya maybaa ka tukanay masaajidka sbaysiga islaamka safaylan tukuni jawi nabadeeda ka tukuni ilaahay maatis iidin iidiya may laha shanka baagay shacabka soomaaliyeed antisi nabada ilaahayni dersi dhammaan shacabka kareer koonfur galbeedna mayba laha iid fayl insha allah ciidda maanta ayaa ciidihii hore uga duwaneed iyadoo ay furnaayeen dhammaan waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho kuwaasoo dadka iyo gowaariduba ay dhex mushaaxayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsaned xasan kaafi halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad si toosa uga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka ciidda ayaadna maqlaysaan haddaba sidee loogaga ciiday magaalada laascaanood waxaa hadda khadka si toosa ugu jira wariyaheena gobolka sool cabdikariim olol cabdikariim ciid wanaagsan duhur wanaagsan bal sidee loogaga ciiday maanta guud ahaan gobolada sool iyo sanaag
ciid wanaagsan unow saaxiib si weyn baa looga ciiday guud ahaan gobolka sool dadkuna waxay isugu soo baxeen goobaha kala duwan ee lagu tukado oo ay ka kooban yihiin masaajida iyo masallayaasha sida weyn loogu diyaariyey inay ku ciidaan waxaana la arkaya dad fara badan oo laamiyada iyo wadooyinka kala duwan maraya kuwaasoo wata caruurahooda si weyn ugu faraxsan marka laga hadlayo gobolka sool sida looga ciiday deegaanada gobolka sool uu ka kooban yahay sida degmada xudun degmada taleex iyo guud ahaanba deegaanada kale deriska laha ee dhanka gobolka shareeg iyo buuhoodla ayaa si nabadgeliya looga ciiday magaalada laascaanood si weyn ayay dadku u hadalhayaan ciidan oo ah ciid muslimiinta ku weyn oo maalinimadii shalay ka ahayna si weyn loo soomanaa waxayna dadku iskugu hambalyeynayeen farxadda ciidda dadka qoysaska waxay soo kaxayseen caruurahooda iyagoo usoo labisay qof kastana wuxuu soo qaatay dharkiisii ugu wanaagsanaa wadooyinka qaar waxaa lagu arkayay dad aad u fara badan oo iyagu qaadaya takbiirta si ay goobaha kala duwan si weyn goobaha loogu tukaday magaalada laascaanood maanta waxaa kamid ah garoonka cabdi bila cabdi oo ah garoon weyn kaasoo dhawaantan yahay xukuumadda somaliland ka hirgelisay magaalada laascaanood waxaana jiray masalayaal fara badan oo iyadana lagu tukaday dadku waxay ka hadlayeen sidii laisu caawin lahaa masaakiinta wax loo tari lahaa guud ahaana gobolka sool oo kamid ahayd meelihii abaarta deegaanada soomaalida ku dhufatay dadku ay waxyeelaysay oo dad fara badanna ay soo xaraysay oo iyagoo aan farxadda ciidda la wadaagin dadka oo ku xaraysay kaamamka gobolka sool ku yaalana loo caawin lahayaa nuurow laga hadlayay sidoo kale waxaan la hadalnay degmada taleex ee gobolka sool degmada taleex waxaa jira inkastoo dadka qaar aysan maanta salaada ciidda aysan tukanin laakiinse badanka magaaladaasi waa laga tukaday oo si weynba dadku isugu soo baxeen dhalinyaro fara badan baa jirto degmadaasi iyaguna sawira ku galaya goobaha taariikhiga ee degmada taleex caanka ay ku tahay ee daaraha daraawisheed degmada buuhoodla sidoo kale iyadana si nabadgelyaha baa looga ciiday iyo deegaanada kale guud ahaan hoos yimaada
waa hagaag waxaa kula hadlaya cabdulcasiis waan ku salaamay cabdi kariim ciid wanaagsan baan ku leeyahy saaxiib su-aasha igu horreysan doonay inaan ku weydiiye waxay tahay taleex waxaa tiri lagama ciidin marka ciidda taleex maxaa ku dhacay
cabdicasiis oo taleex waxay kamid tahay meelaha sida weyn xilliga bisha barakeysan ee rabadaan ay dhalato iyo xilliyada kaleba ay isku khilaafaan culimaauddiinka halkaasi jooga dadka deegaankaa la hadlay waxay i sheegeen qaar kamida culimaauddiinka degmada kale in ay sheegeen inaysan maanta tukanaynin berrisa ay tukanayaan halka kuwo kalena dadka ay tujiyeen wax kaloo dhibaatadii kama jiraan kala qaybsanaantaasi dhanka salaada ciidda loo dareerayay unbaa ka jirta waa tahay su-aasha kalen ku weydiinaya cabdikariin waxay tahay magaalada laascaanood baa joogtaa dee duhurna way idiin tahay adiga indhahaaga maxaa soo jiitay maanta oo kaa yaabiyey markay noqoto dabaaldega iyo dadku dareenkooda siday ciidda maanta u xusayeen
waxyaabaha hadda asisida waa nin soo jiitay waxaa kamid ahaa magaalada laascaanood oo kale gobolka sool wuxuu caan ku yahay oo si weyn oo caan ugu yahay waa dhanka xoolaha gaar ahaan fardaha dadku waxay si weyn isugu diyaarinayeen siday u aadi lahaayeen dooxooyinka gobolka uu iska leeyahay inkasta oo roobka muddo laga joogo haddana si ay sawirre ugu soo geli lahaayeen qaarkood waxay aadayeen beeraha oo kale dadku koox kooxda u socdaan waxayna ka sheekeynayaan sida ay udxiyada ama hilibkalashada dadka muslimiinta oo dhan ay sameynayaan saaxiibadu ay isu raaci lahaayeen dadku waxay isku ballansanayaan goobaha la isugu yimaado haatan oo kalena dee waxaaba la odhan karaa waxaa ciriiri gala hoteelada cuntada oo kale guri kasta farxad baa ka jirta oo dadku waxay sameynayaan inay cuntooyinka gaar ahaan hilibka ay qashaan oo dhalinyarada iyo dadka kale waayeelka lasoo wada kaxeeyo waxaa sida weyn arrinka farxadda le wuxuu ahaa in dadku ay soo kaxaysteen caruurahoodii oo waxaad arkayseen aabbayaasha weliba ragga oo caruurtii dhinaca ku sida oo qaar gacanta haya oo goobaha salaada la imanaya dadkuna waxay sameynayeen inay lugeeyaan oo qaarkood wadooyinka laamiga arrinka aadka usii wanaagsanaa ku aragnay waxaa kamid ahaa inay dadku tadbiirta qaadayeen cabdicasiiso iyagoo soconaya oo koox kooxna u soconaya si kooban markaa cabdikariin adigu ma ka mid ahay dadkii maanta maanta fardaha koray
cabdicasiiso inkastaanan dhalinyarada cuslaatay aanan ku jirin faras maanta maan korin laakiin waxaa kusoo tukaday oo aada u qurux badnaa garoonka cabdi bila cabdi oo aynu naqaano orodyahanka soomaaliyeed caanka garoonkaas oo dhawaantan laga hirgeliyay magaalada laascaanood oo dowladda somalilan ay dhisay kaasaan kusoo tukanay oo aanu tagnay annago aanu fara badan saaxiibo badanna aanu waa mahadsan tahay cabdikariim ciid wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay
aada baad umahadsantay nuurow dhammaanteen ciid wanaagsan waa tahay cabdicasiisow dabcan cabdikariim olol xiise gaar ah iyo maaragtay wadan jacaylkii ayuu dib noo soo maaragtay noogu wa wa waxaan dareemayaa in inagoo washington joogno lixdii iyo shan iyo afartan daqiiqa ay aroornimo tahay oo weli ciiddii dee dhinacan aanan si weyn dabaaldega aan ugu bilaaban oo dadka muslimiinta ee magaaladan iyo gobol gobolladan ku hareereysanba ay maanta dabcan ciidda si weyn iyaguna xusayaan laakiin in lagu dhex geeyo dalkii eh, soomaaliya iyo dadkii soomaaliyeed iyo siday u ciidayaan runtii weliba fardahaasa soo jiitay maaragtay dhalinyarada Waa Yaa, dhinaca- dooxooyinka dhinaca ha adigu fardaha maad kori lahayd mise dadka isku ag sawiro ag istaagaad noqon lahayd aniga farda koritaanka waxaan filaya inaan kaa badiyo
hagaag waayahay eh, haatanna aan ku nasanno heesihii ciidda waa heesta marin mursal ay ku luuqeyso ee ciidda
waa hagaag ciid wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada ayaad si toosa haatan ugala socotaan oo si toosa idinkaga imanaya magaalada washington waa hagaag sidaan idiin sheegnay barnaamijka guud ahaan maanta waxaan ku eegaynaa maalinta ciidda magaalada boorame ee gobolka awdal caasimadiisu ay tahayna een, gobolka ah, awdal caasimada u ah waxaa haatan khadka taleefonka si toosa ugu jira waryaheena een, haashim een, sheekh good sheekh cumar good haashim ciid mubaarak saaxiib ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan ehelkaagaba
عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير آه، هذه هذا اللي عيدي guud ahaan gobolkan awdal gaar ahaan magaalada dowrana si wanaagsan oo aada u qurux badan ayaa loogu ciiday saaka subaxii ayaa loo dareeray masaajidada oo salaadii lagu soo oogay dadku iyagoo faraxsan ayay guryahooda kusoo noqdeen idankoogii iyo eheladoodii ay shuquuqanayeen si farxada oo aada u wanaagsan ayay uga dhacday munaasabada ciidda ee sanadkan ciidal adxa magaalada dowrana iyo guud ahaanba gobolka awdal cabdicasiisho
Eh, een, ah, haashim oo ku salaama nuura kula hadlaya marka bal ka waran deegaanada kale ee gobolka eh, marka laga reebo magaalada boorame magaalooyinka kale eh, sidee looga ciiday haddii aada la xiriirto
magaalooyinka kale markii aan la xiriiray horta si nabadgelyo bay uga dhacday ciiddu guud ahaan si wanaagsanna dadku way ciideen meelaha qaarkood oo ah degmooyinka luhaya iyo sayrac oo ah waktigan ku jira xagaa oo ay kulayl tahay islamarkaasina ay abaaro iyo dad badan oo soo barakacay ay tuulooyinkooda joogaan deegaanada mooyaane deegaanada kale si wanaagsan ayaa looga ciidayey guud ahaan ciidan ciidalolxa markaad jawiga markaad eegto eh, iyo cimiladu siday ahayd een, maalinta ciidda
jawiga iyo cimilada magaalada boorama oo aan ku suganahay aad iyo aad bay u wanaagsanayd bishan iyo bishii ka horreysayba magaaladu way roobanayd waxaa iskugu yimid dad kala duwan oo kasoo xagaabaxay wadanka jabuuti oo usoo xagaabaxay qabowga deegaankan boorama qabow yimid badiyo badan oo ka yimid qurbaha oo iyaga laftooda yimid boorama maanta suuqyada boorama iyo meelaha laisugu yimaado ay kamid yihiin hoteelada waxaad ku arkaysay dadyo kala duwan oo qurbaha ka yimid oo ay tahay markii ugu horreysay ay ku ciidaan boorama aanay ku ciidin wadankoogii iyo halkii ehelkoogu joogay marka ciid aada u wanaagsan bay ahayd jawi wanaagsan oo aada u qurxoon oo qabow oo cirkuna daruuro leeyahay waa tahay dhulkuna uu qabow yahay ayay kusoo aagtay U- ugu dambeyntii si kooban adiga maxaa indhahaaga soo jiitay een, maanta dabaaldega ciidda
dabaaldega ciidda waxyaabaha indhahayga soo jiitay waxaa ka mid ahaa goobo cusub oo meherad ah oo ay dad kala duwan ay furayeen goobahaasi oo ahaa goobaha lagu iibiyo macmacaanka oo markii hore dee me- meherado gaari ay iibin jireen imikasa aad moodayso inay kasoo badanayaan magaalada boorama oo ay yihiin goobo casriya oo iibinaya waxyaabaha macmacaanada magaranaysa magaalooyinka ho- waaweyn lagu iibin jiray marka waxyaabo badan oo meherado noocaas oo aada u waaweyn baa maanta la furayay kuwaas ayaa soo jiidanayay daca dadka oo ay dadku aada magaranaysaa aada moodaysa inay ku kala faalanayaan oo hoteeladii waaweynaa iyo meelihii kale ee jiray oo cidhiiri ahaa ay meelahaas u noqdeen meelaha ay ku kala faafaan oo ay dadku ciidda waa tahay aada magaranaysaa u tilmaameen waa tahay haashim aad baad umahadsan tahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay eh, adiga iyo go- gobolka iyo weliba dadka ku nool magaalada boorame dhegeystayaal haatanna waxaa nuur khadka sidoo kale a- aada iyo aad baad umahadsan tahay nuur ciid wanaagsan dhammaanba asxa- asxaabta iyo intayna dhegeysanaysaba ciid wanaagsan baa leh ciid wanaagsan waxaa sidoo kale khadka ku jira wariyaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo aan ka wareysan doono bal sida looga ciiday magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kale ee gobolada baay iyo bokool iyo gobolada kale ee deriska la ah sida shabeellaha hoose iyo weliba gedo Een, mukhtaar ciid wanaagsan
ciid wanaagsan bal aan ku bilowno magaalada aad joogta ee baydhabo Eh, sidee maanta looga ciiday
aad baad umahadsan tahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si wanaagsan ayaa looga ciiday dadweynaha intooda badan waxay isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta doctor ayuub halkaasi oo salaadii ciidda lagu oogay waxaana kala soo qaybgalay salaada ciidda dadweynaha mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed nafsagareen xubno ka tirsan gurimiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah madaxweynayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo maamulka eh, heer degmo En, ma- en, eh, sidoo kale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada en, ayaa en, waxay ku dukadeen garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub iyadoo dadkana en, si weyn looga dareemayo farxadda ku aadan ciidul adxaa oo maanta ku beegan
Een, mukhtaar catoosh ciid wanaagsan cabdilcasiis baa kula hadlaya Een, magaalada baydhabo een, sidaan la soconno waxaa magaalada qaarkood eh, meelo ka mida een, ku yaala xeryo dad barakacayaal ah oo deegaanada magaalada ku dhow ama abaaro darteed ama colaado uga soo qaxay Een, bal dadkaasi xaaladooda ka waran iyagu siday maanta u ciideen dareenkoodu siduu ahaa haddii aad ah, la kulantay ama la hadashay
En, cabdicasiis en, waa runta qaar ka mida xerooyinka barakacyaasha ayaa soo maray En, maanta iyagu naftirkooda waxay qayb ka ahaayeen farxadda ciidda sababtoo ah hay-ado fara badan oo turki ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada baydhabo kuwaasi oo xoolo u qaray ee barakacyaasha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa dhowr iyo toban eh, eh, eh, kun oo neef oo lo ah iyo ari fara badan ayaa xerooyinka barakacyaasha loo qaray oo loogu talagalay inay eh, kaga qayb qaataan farxadda ciidda eh, ciidul adxaha oo maanta ku beegan sidoo kale een, barakacyaasha waxaa een, muddooyinkii ugu dambeeyey ee la siiyey gargaar raashin oo loogu talagalay in iyaguna ay qayb uga qabdaan farxadda een, maalintan ciidda ama maalmaha ciidda Een, sidoo kale xaafadaha magaalada baydhabo si weyn ayaa lagu dareemayay ciidda oo een, xaafadaha waxaa lagu arkayay leeyihiin caruur aada u tira badan oo labisan iyo dad kala duwan oo iyaguna ka qayb qaadanaya farxadda ciidda cabdicasiis waxaa cusub mudan magaalooyinka kale ee sida weyn looga ciiday ee deegaanada koonfur galbeed waxaa kamid a magaalada sadur ee xarunta gobolka bakoor oo lasoo sheegayo si weyn maanta looga ciiday sidoo kale waxaa igu maqaalaha oo laisoo sheegay in si weyn looga ciiday degmada afgoy ee gobolka shabeellada hoose oo iyadana maanta dadweynaheeda ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro oo iyaguna halkaasi sanada ciidda si weyn farxadda ciidda looga dareemayay si kooban markaa ugu dambeyntii maanta waa maalintii ciidda xoolo badan baana la qalayay adigu ka shaksi ahaan xoolo ma qashay ama meelaha xoolaha lagu qalayo maag joogta
runtii inta badan waxaa maanta magaalada baydhabo lagu arkayay xoolo aada u fara badan oo lagu qalay xaafadaha magaalada baydhabo aniga qayb ayaan ka ahaa dadka maanta xoolaha qalayay laba neef ayaan qalay sidoo kale xoolaha la qalayay inta badan waxaa lagu sadaqeeya ama la siiya dadka jaalka ah iyaguna farxadda ciidda ay wala qayb qaataan marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa maanta magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed si weyn ayaa looga ciiday oo farxadda ciidda looga dareemayaa waayahay ay ilmaysanayaan si weyn catoosh waa- waa mahadsantaha catoosh waa mahadsantaha ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr cabdi casiis haye bal idaacaddii gebagaba ayay noo mareysaa aan u soo leexano dhinacan iyo waqooyiga america inkastoo aroor hore aan ku jirno haddana bal ka waran ciidda america oo aan ku sugannahay Een, ciidda maanta kolleydeeda waxaa muslimiinta degan qurbaha weliba north america ama waqooyiga mareykanka aanu ka mid nahay maanta dadka eh, helo iyo saaxiibo iyo qaraabo kulli waan wada ciidayna inkastoo aroor horar ka tahay eh, meeshanaan joogno washington laakiin eh, soomaalida degan mareykanka iyo canada si weyn bay maanta dabcan u ciidayaan oo ciiddana waan la qaybsanayna waa taa inkastoo dabcan aysan isku mid ahayn ciiddii dalka iyo ciidda ah, maaragtay qurbaha waxaad ogtahay in xitaa eh, maaragtay dadkii ay yaryihiin oo laga tiro badan yahay oo soomaalidii ay marka loo barbardhigo dadka ay la degan yihiin ay aada uga badan yihiin haddana eh, waxaanu dareemaynaa inay ciid tahay Een, waxaanu leenahay dhammaan dhegeystayaasheenna meel walba ay joogaan ciid wanaagsan eh, nabad ku ciida eh, kulla caam wa antum bikhayr haatana aan ku nasanno mid ka mid ah heesaha ciidda oo inoo soo xulay maxamed cabdi xasan sandheere oo farsamada inoo jooga duhurnimada kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay heestaas ciidda uu ku luqeynayay fanaanka joogle iyo weliba fa-aad cumar oo beydka kala qaadi lahaa balse waqtigu uusan inoo saamaxayn ayaan idinkaga tegi doonaa tan iyo idaacaddeenna xigta oo anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idaacadda ila waday iyo sandheere oo farsamada inoo joogay oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr